salaadintaad sheegaysaa saddexdaas suldaan laba suldaan iyo caaqil mid waxa weeye ka hore suldaan ibrahim suldaan sulub kalabaad waxa wey suldaan mawlid cali ibrahim sabayste loo yaqaano iyo caaqil cabdiraxmaan xasan xor waxay ka mid ahayn dee dadkii lagu soo qabtay meeshaasi ereyada daarsalaam sanaad waqooyiga hargeysa ooy ka socotay diiwaangelintii hore muxuaha markii laga sameynayay gobolka awdal halkaasoo rabshada ka dhaceen arrimo nabadgelyada la xidhiidha halkaasi laga abaabulay oo sanaaduqdii la haraatiyey oo ay dhacdeen magaranaysaa inay xabadi ka dhacday in halkan ay ku hakaday barnaamijkii diiwaangelinta ee halkaasi ka socday sanaaduqdii halkaas muxuaha laga hadlayo marka taas baa keentay in markaasi dee ciidanka booliiska howlgal sameeyaan dad badan oo loo nisbeynayo arrintaasna lagu soo xidho ilaa iyo toddobiyo toban qof oo raggaasi aad xustay aad sheegtay ay ka mid yihiin ayaa lagu soo qabtay dee maxkamadoodiina waa la qaaday mudday socotay waxaa lagu qaaday mandera halkan dugsigan tababarka mxuu ahaa booliiska maxkamad furan bay noqotay maxkamadda kasoo qayb galaan eheladii ama dadkii asxaab ama dadkii kale dee iyagu danaynaya dacwaddaas gabagabadiina waxay noqotay dee in maanta oo bisha may tahay laba in lagu dhawaaqo xukunkii maxkamadda waay intaynan xukunka gelin waxaad sheegtay mandheera lagu qaaday maxaa mandheera kalifay in inta la geeyo lagu xukumo iyadoo maxkamadihii hargeysa iyo caasimadaba la saari karaya ama lagu xidhi karay arrintaasi waxa wey kolley jurisdictionka kama kama baxsana garsoorkii dalka waxaa keeni karaya iyadoo muxuu ahaa mandheera markii hore lagu xidhay xaabista markaa de in maxkamadiina iyadana loo dhaweeyo waa lagama maarmaan si aanay trafal badan inta kulma laga soo qaada halkaas loo keenay hargeysa toddobiyo toban kaba miyaa la xukumay maanta saddex ka mida waa lasii daayey saddex ka mida waa lasii daayey oo magacyadooda kala yihiin ismaaciil maxamed cali cismaan axmed cali iyo cabdiraxmaan mawlid cali saddexdaas oo lagu soo qabtay soonka bullaxaar markii gaadi iyagoo xaajad wata iyaga kuwaasi maqaranaysa maxkamaddu way sii daysay dhammaantood inta kale oo afar iyo toban ah wax lagu xukumay min saddex sano oo xadhiga iyo min hal milyan oo shilinka somalilan ah ayaa laguayaa lagu xukumay khasaarihii damagekii ay gaadiidkaa gaadhsiiyeenna ilaa labaatan kun boqol iyo afartan iyo shan dollar ayaa iyadana lagu xukumay oo baabuurtii kale ee halkaasi dadweynuhu lahaayeen ee lasoo karaystay ee u karaystaan commissionka ee khasaarahaasi gaadhay ayaa iyadana laga soo qaaday xabado ku dhaceen ama mutaraka ka dhacaan ama meelaha kalaha ka dhacaan taas baa ayaa lagu qabay saas baa ayay maxkamadda kusoo gabagabooday way markaad eegto nidaamka ay soo mareen sida garyaqaanadoodooda ay sheegayaan waxay leeyihiin looma marin hab cadaalada nidaamkii loo maxkamadeeyey markaad eegto arrintaas dad aragtaa transparency fiican baan ku dhaqaan amase weji furan meel furan ay ahayd dadweynuhu ka soo qayb galeen anu waan tegay xabaali guud ahaan furniinkeedii hore ee maxkamadda ilaa dhowr jeer ayaa de kolba la qaaday markaa dhowr jeer waan tegey maxkamaddaasi si wanaagsan oo habsan ciidanka booliiska iyo ciidanka asluubta iyo wixii ka qayb qaatay si fiican bay ahayd dadkuna waa loo ogolaa anu markaa halka ka hadlayaan ka dhaliilayaan maxkamaddaasi marka qodobada de lagu eedeynayana qodobo anigu de runtii aanu ka filaynaba intaa inay ka ciqaab culus yihiin ayay ahayd lse maxkamadda de kolley cadaaladeed ayada saa u aragtay waa laga yaabay abiilay qaataan anana inaan abiil qaadana ayaa laga yaabaa waxay leeyihiin garyaqaanadoodii qaarkood in caddayn ku filan aan lahaynin maxaa loo cuskaday caddayn loomaaba loo cuskaday xukunkooda wallahi kolley de taa maxkamadda anigu waan soo hordhignay aniga xeerar ahaan waxay tahay inaan hor keeno markhaatiyaal markhaatiyaashaas waxaa ka mid ahaa ciidankii booliiska waxaa ka mid ahaa maxaa dadkii baabuurtaasi ay ku raysnaayeen dadkii goobtaasi jooga dadkii shaqaalaha ka ahaa ee commissionka ahaa ee xabaduhu sigeen ama ku dhaceen mobiiladoodii la qaatay combyuutarradii laftoodii dee waata waa la hor keenay muxuaha ka socotay mxu hawshu ka socotay ee maxkamaddaa la hor keenay hubkii baa la hor keenay dee nin walba waa la dhaarinayay oo waxaa la lahaa kitaab qur-aan ku dhaaro halkii buu ku dhaarinayay markaa muxuu ahaa uu istifaacayay aniguna dee eedantaydan wadanay idinku xeraalinta qarankaa tihiin kiisaska qaranku dhibanaha ka yahayna idinkaa ooga ma ku qanacsan tihiin xukunka maanta dhacay xukunkan waa dhan waan kaga qanacsana in cadaalad ku dhacay oo da wixii aan horkeena in maxkamadda aqbashay ayaan anu ayaanu kaga muxuu ahaa kaga qanacsanahay mid sede waa taasoo ciqaabta qodobadan ku eedanay ee dhowrka ahaa saddex sano ayay maxkamaddu kasoo qaatay marka dee waa tan iminku leenahay aniguna tashi dambe inaanu ka galno kolley iyaguna dee abiilkooga way qaadanayaan annana waa inaan tashi dambe ka galnaa in ciqaabtii marka laisku eegay qodobadaas in laga hoos maray iyo inaan laga hoos marin ayaan markaa isku hoos eegaynaa ciqaabta marka laisku daro lacagta dollarka lagu xukumeyay ganaaxa ma wada jir bay u bixinayaan mise waa loo qayminayaa taasi khasaarahaas maxkamad u asaas garanaysa iyada u taalaa